bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo toddobaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedka asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa ridwaanullaahi tacaala calayhim dhinaca kale waa darsigii koobaad ama cashirkii koobaad ee ku saabsan taariikh nololeedka safiya binta cabdilmutalib oo ahayd nabiga eedadiis safiya safiya awalu imra'atin qof haweena ama dumara tii ugu horreysay oo muslimatin muslim ah oo qatala dishay mushrikan ee yahuudiyan yahuudi dishay difaacan iyada oo difaacaysa can diin illaahi diinta ilaahay iyo muslimiinta marastooda iyagoo iyadoo difaacaysa yahuudi qof dumara oo yahuudi dishay tii ugu horreysay weeye man waa tuma haadihi tantadu waa tuma assayidatu ee ilaahay sharafta uu siiyey aljaslatu ee caqligeedu asiilka yahay caqligeedu uu yahay caqli iyada ka bilowday aynsan ahayn ay kasoo dhaxashay kacab kacab kaasaa la yidhaahdaa jasligu kaa wey alrasaanu ee culus ee miisaanka leh caqligu qofka miisaan buu u yeelaa wuu cuslayaa wuxuu ka celiyaa inuu noqdo wax biibiibaya oo kolba meel ku dhacaya saas darteed carabtu daa-ish bay tidhaa qofka caqliga yar daa-ishna waa qofka kolba meel ku dhacaya ee meelka meelka dhiciisa uu badan yahay baynamaa qofka caqliga badan meella kuma dhacayo wuu culus yahay arrin walba kuma degdegayo wax walba kama hadlayo wuxuu hadlayaa goorta hadalka loo baahan yahay inta loo baahan yahayna wuu ka dhihi taasna waa rasaankii miisaanka leh caqligeeda uu yahay caqli sugan ka horena waxa weeyaan waa caqli iyada aan ka bilaabanine lagu yiqiinay kacab kacab yaa lagu yiqiinay caqli badnida qoyskeeda allatii sayidadaas ama qofkaa sharafta leh ama qofkaa dumarka oh kaana uu ahaa yaxsabu kii uu u tixgeliyo lahaa iyada alrijaalu ragga ayaa tixgelin jiray caqligeeda iyo dadnimadeeda alfa xisaabin kun jeer ayay raggu ka fiirsan jireen markay la dhaqmayaan man waa tuma haadihi tantada alsaxaabiyatu ee saxaabiyadda ah saxaabina waxaa la yidhaahdaa qof isagoo oo muslin ah oo mu'min ah nabiga la kulmay sala allahu calayhi wasalam islaamnimadiina ku dhintay ayaa la yidhaahdaa saxaabi waa tuma saxaabiyadan albaasilatu ee geesiyadda ah allatii midaasoo kaanad ahayd awala imra'atin qof dumar ah tii ugu horreysay oo qatala dishay mushrikan nin gaal a dishay gaal mushrigna wuu ahaa yahuudina ah fil islaam islaamka dhexdiisa man waa tuma haadihi tantada almar'atu ee haweenayda ah ama qofkan dumarka ah alxaasimatu ee go-aanka adag allatii midaasoo ansha-ad barbaarisay lilmuslimiina muslimiinta u barbaarisay awala faarisin dagaalyahankii ugu horreeyey oo salla siibtay ama galka kala baxay sayfan seef oo fii sabiilillaahi diinta alleh sare u qaadideeda daraaddeed seeftiisa galka ugala baxay inahaa qofkaas dumarka aheen intaa ka sheegayno en ka sheekaynayno safiyatu bintu cabdilmutalib wey alhaashimiyatu ee ku abtirsanaysay reer bani haashim alqurashiyatu ee kasii ahayd quraysh camatu rasuulillaahi rasuulka ilaahay eedadiisna ahayd sala allahu calayhi wasalam iktanafa waxaa degta sudhay degta degta wixii lagu qaado degtaada aad ama dusha aad ka saarto ama sidii wax sidalahood adiga aad degta sudhatay oo kale marka waxaa ku kulmay baa hadda laga wadaa iktanafa waxaa degta sudhay oo ku kulmay almajdu sharaf yaa safiyata binta cabdilmualib ayuu ku kulmay min kulli jaanibin dhinac walbabana wuu uga yimid maxaa jira fa abuuha iyada abaheed cabdilmualib weeye ibnu haashim ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab waaye waa camaaliqadii qureysheed iyo madaxdii qureysheed weeye qoyskaas qusay ibnu kilaab quraysh oon weligeed madax noqonin ninkii madaxda ka dhigay weeye quraysh iska daaye carabta cadnaaniyiinta la yidhaahda ee ku abtirsada nebiyullaahi ismaaciil oo maka loogu yimid isaga oo markaa dhashay ismaaciil sida aan taariikhda marar badan uga soo hadalay ee la ogyahay weligood maka may xukumin muddo dheer oo boqolaal sano ahayd laga yaaba siddeed boqol oo sano ama kun sano ku dhadhoweyd waxaa xukumi jiray niman la dhihi jiray jaraahima markii xukun markuu dheeraadaba wuu fasaadaaye markuu fasaadayna waxaa kala wareegay niman la dhihi jiray khusaaca khusaaca ayuu kala wareegay qusay bnu kilaab yaa kala wareegay xukunkii maka markaasuu xukunka qureysheed uu soo golay soo galay gacanta carabtii cadnaaniyiinta ahayd marka jaddu nabiyi ee nabiga awowgii ahaa cabdilmualib hadda waaye awowgii nabiga ahaa wa zaciimu quraysh qurayshna odaygeeda ahaa wa sayiduhaa madaxdeedana ah al mutaacu ee warkiisa la yeelayay loo hogaansamayay warkiisa aan la khilaafayn kaas horta waa aabbaheed oo sharafi wataas hooyadeed haddaan u nimaadnana wa ummuhaa iyada hooyadeedna haala bintu wahab waay haala bintu wahab oo maxay ahayd haala bintu wahab waa ukhtu aamina aamina walaasheed weeye aaminadii aamina binti wahab waalidatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hooyadii ahayd yay la dhalatay marka wataas hooyadeedna wataas wa zawjuhaa ninkeedii ama saygeedii al awalu ee horreeyey ninkii koobaad ay guursatayna waxaa la dhihi jiray alxaari ibnu xarb xaari ibnu xarb ibnu umaya ibnu cabdi shams ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab oo ahaa akhuu abi sufyaan abu sufyaan ibnu xarb walaalkii abuu sufyaankii ahaa zaciimu bani umaya qoyska quraysh ugu laandheeraysnaa cala litlaaq ee odaygooda ahaa waqad tuwafiya wuu geeriyooday canhaa safiya ayuu ka geeriyooday xaaris ibnu xarb wa zawjuha thaani saygeeda labaadna alcawaam ibnu khuwaylid wey alcawaam ibnu khuwaylid oo muxuu ahaa kumuu ahaa abtirtiisuna maxay tahay isaga waa akhuu khadiija bintu khuwaylid yacni ninka safiyo guursaday markuu dhintay ninkeedii hore ee ahaa xaaris bnu xarb waa waa alcawaam bnu khuwaylid waa khadiijo walaalkeed khadiija bintu khuwaylid umu lmu'miniina wa sayidatu nisaai alcarab wa uulaa ummahaati almu'miniina fi lislaam walaashiis bay ahayd walaashiis ayuu ahaa walcawaam ibnu khuwaylid akhuu khadiijata khadiijo walaalkeeda ahaa khadiijadii bintu khuwaylid oo ahayd sayidatu nisaai alcarab carabta dumarkeeda ama haweenkeeda oo dhan madaxda oo ahayd uguna sharaf badnayd filjaahiliyati islaamka ka hor islaamka markii la yimidna ahayd wa uulaa ummahaati almu'miniina mu'miniinta hooyooyinkooda waa xasaskii nabiga eh tii ugu horreysa ay ahayd fil islaami islaamka wa ibnuhaa inankeedu ee safiya bintu cabdilmutalib hal wiil bay lahayd inankeeduna azubayr ibnu cawaam waay zubayr ibnu cawaam axad lmubashariina biljana tobankii jannada loogu bishaareeyay mid ka mid ahaa oo xawaariyu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay xawaarigiisa xawaariga waxaa la yidhaha dadka gaarka adiga koo ah khullas weeye afa bacda haadaa kaas asharafi ee sharafta ah yaa sharafun sharaf jiraaba intaas kadib bay sharaf jirtaaba sharafkaasoo tadmacu tadmaxu dheh tadmaxu ay u hanqaltaagto ilayhi sharafkaas annufuusu nufuustu ay u hanqaltaagto oo ghayra sharafi liimaani iimaanka sharaftiisa aan ahayn midiina ilaahay waa siiyey iyada laqad tuufiya uu geeriyooday iyadana canhaa safiya binta cabdilmualib zawjuhaa saygeedii ama ninkeedii alcawaam ibnu khuwaylid ahaa oo la dhashay khadiija binti khuwaylid isna waa geeriyooday wa taraka wuxuu uga tegay lahaa safiya wuxuu uga tegay tiflan saqiiran wiil yar kaasoo huwa isaguba ibnuhaa inankeedii ah zubayr ah fa nasha-athu way barbaarisay oo way korisay cala alkhushuunati ad adkaan iyo walba'si iyo dagaal dagaal dagaalyahan inuu noqdo adkaystana oo qof ad adag ahaado oo lihiin leh ayay ku tarbiyaysay ama ku barbaarisay warabatu waxay ku barbaarisay oy ku carbisay cala alfuruusiyati waalxarbi dagaalyahanimo iyo dagaal iyo xeeladaha dagaalka wa jacalat waxay ka dhigtay lacibahu waxyaabuhu ku ciyaaro fii baryi sihaami leebabka inuu qoro leeb ciyaalku waxbay ku ciyaaraan marka wuxuu ku ciyaarayo waxay ka dhigtay inuu leebabka sameeyo uu leebabka qoro baryi sihaami leebabka inuu qoro iyo wa islaaxi alqisiyi iyo qaansooyinka in uu sameeyo uu xadhigga ku xidho uu iyagana qoro wa da-bad waxay dhaqan ka dhigatay sida yacni qof dumara oo madi leh waxay dhaqanka lagu yaqaanaa bani aadamka meel kasta oo bani aadam uu joogo gaal iyo muslim caddaan iyo madow meel kasta oo lagu nool yahay inay wiilkeeda wax kasta oo meel kasta ay khatari ka imanaysa ay ka celiso saasaa lagu yaqaan laakiin safiya wiilkeeda meel kasta oo khatari ay jirta ayay madax ugu tuurisay wa da-abad waxay dhaqan ka dhigatay calaa an taqdifahu inay madax madax ugu tuurto wiilkeeda fii kulli makhuufatin meel kasta oo cabsi ka jirto meel kasta oo laga cabsado meel kasta oo cabsi leh inay oo cabsi leh inay madax madax ugu tuurto wa tuqximahu inay iyadana ku tuurto iqxaamka waxaa la yidhaahdaa meel kaaba yar oodan geli karaynin oo maaragtay lagugu riixo xoog lagugu riixo iqxaamku kaa weye meel aadan shuqulba ku lahayn meel aadan mariba karin oo cidhiidhi kuga ah oo haddana lagugu jujuubo waaye jujuub waaye wa tuqximahu inay ku jujuubto fii kulli khatarin meel kasta oo khatari ka imanayso fa idaa ra-athu haddii ay aragto wiilkeedii oo axjama ka soo waabtay meeshii khatarta ahaa ay ku riixaysay ama kusoo jujuubaysay isagoo kasoo yaraha waabtay hadday aragto oo ka joogsaday aw taradada labalabeeyey oo ma gashaa mise maadan gelin yidhi ama iska taagay markii hore darabathu way tumi jirtay ama way garaaci jirtay darban tumid ama garaacid mubarixan oo weyn weyn yacni aan turid lahayn aan turid lahayne lagu talax tegay mubarixan oo lagu talax tegay xataa intii ayay arrintaas wiilkeeda ku garaaci jirtay innahaa iyada oo safiye ah cuutibat waa lagu canaantay waa lagu eedeeyey fii daalika arrinta ayada oo wiilkan yarka ee dhalaanka ee meel walba madaxa madaxa ugu tuurayso min qibali axadi acmaamihi wiilka oo subayr ah adeeradiis mid ka mid a ayaa canaan u soo jeediyey xayu meel ayuu usoo jeediyey qaala uu ku yidhi lahaa iyadii maa haakadaa sidaas yaa yudrabu lwaladu wiil saa looma garaaco iyadoo si xun u tumaysa intay arag intuu arkay si xun iyadoo u tumaysa haddee oo ku talax tagtay tumitaankiisi maxaa jira meel ay rabtay inuu galo oo khatar ah ayay aragtay isaga oo ama ka waabtay oo kasoo joogsaday ama labalabaynaya markaas ninbaa wuxuu yidhi wiil saas looma dilo maa haakadaa sidaas qaabkaas wax la mida yudrabu lwaladu wiil aad dhashay saas looma dilo innaki adigu tadribiinahu waa tumaysaa waad garaacaysaa darba mubqidatin mid nacday tumitaankeeda oo kale si ruux nacayba si ruux la nacay oo la necab yahay wiil la necab yahay sidiis ayaad u tumaysaa buuhi laa darba ummin hooyo say wax u tunto amay u garaacdo oo turid iyo naxariis ay ku jiro sideed uma tumaysid ayuu ku yidhi fartajazat waxay tirisay gabay waaye irtajazat gabay ayay tirisay oo min baxri rajaz ka mid a gabaygu wuxuu leeyahay wax baxri la yidhaahdo ama hooris marka hooris gaaban iyo hooris dhexe iyo hooris dheer iyo waxasaasuu leeyahay baxrulwasiit iyo baxrisaas iyo baxrurajaz iyo waa cilmi dhan oo caruud baa la yidhaahdaa af carabiga waa culuumta luqa alcarabiya ayuu ka mid yahay marka iyadoo qaadaysa marka gabayga gabay ay kuna qaadayso hooriska baxri rajaska la yidhaah yaa waxay tidhi man qofkii qaala yidhi qad abqadtahu wiilkaaga waad necab tahay faqad kadab been buu sheegay wa inamaa wax kale maahane adribuhu waan tumayaa ama waan garaacayaa likayalib si uu u noqdo labiib wiil caqli badan si uu u noqdo labiib maxaa jira dhibaatooyinka ayaa waxay kaa dhigayaan nin ad adag oo lihiin leh oo caqli badan oo wayahzima uu jebiyo aljeysha cadowga uu u jebiyo ciidan oo waya'tii uu keeno uu la yimaado bisalab wixii cadowga lagala soo dhacay oo hub iyo saanad iyo xoolo ah waa islaamka ka hor waxaa soo idin walamaa markii bacatha allaahu alla uu soo bixiyey bixinta waxaa laga wadaa bactha nabawiya ayaa la yidhaha nabiga sala allahu calayhi wasalam markii nabinimada loo caleema saaray wey oo inuu nabi yahay waxyigii uu ku soo degay loona sheegay inuu nabi yahay walamaa markii bacatha alla uu soo bixiyey allaahu alla subxaanahu wa tacaala nabiyahu nabigiis uu soo diray bidiini lhudaa diintii hanuunka ee jidka toosan ku tusinaysay iyo walxaqi iyo diintii dhabta ahaydee baatilka iyo beenbeenta aan ahayn oo wa arsalahu alla uu soo diray haddana tii horena annubuwatu warisaala ayaa kala jira kullu rasuulin rasuul kastaa nabiyun waaye walaysa kullu nabiyin rasuulan nabi kastana rasuul ma ah nabigu waxa weeye waa ruux loo waxyooday min allah subxaana wa tacala looga waxyooday kaasaa nabi la yidhaha haddii inta loo waxyoodo inta loo soo dhiiba diin dadka gaadhsii la yidhahna rasuul waaye oo wa arsalahu alla uu diray isagoo rasuula nadiiran isagoo digaya wa bashiiran isagoo bishaareynaya linnaasi dadka sida badan qur-aanka ee nabigeena caleyhi salaatu wasalaam risaaladiisa marka la sheegayo waxaa lagu soo marar badan waxaa lagu soo koobaa inay risaaladu ka samaysan tahay digniin iyo bishaareyn digniin waxaa loo diid waxaa loo digayaa laba shayba waa laga digayaa qofkii islaamka oo risaalada nabiga loo soo dhiibay oo islaamka ah qofkii qaadan waaya waa loo digay qofka dhibaato ayaa ku dhacaysa waxaa kale oo digniintada ay ku saabsan tahay allah subxaana wa tacaala wuxuu samaystay meel uu ku ciqaabo dadka amarkiisa diida oo jahanamo la yidhaah marka jahanamadaana waa laga digi oo waxaa isku xidhan inaad amarka alle aad diiddo qofkii diida jahanamo ayuu geli haddaba adduunyada marka la joogo dowladaha markay dejistaan amarkooda ruuxii diida ama way dilaan ama way xidhaan ciqaab bay leeyihin waa nidaam xeer ciqaabeed marka allahu subxana watacaala allah subxaana wa tacaalana ciqaabkaas ayuu sameeyey oo qaar adduunyada iyo qaar aakhiraba ah marka diinta islaamka ama risaaladu waa digitaan loo digayo qofkii risaalada diida ee raaci waaya alla intuu rumeeyo raaci waaya wuxuu ku dambayn doono iyo bishaaro loo bishaaraynayo dadkii qaata risaalada rumeeya raacana waxa ay heli doonaan oo khayr badan oo jannadii ah oo wa amarahu alla u amray haddana bi an yabda-a inuu ka bilaabo risaalada fariinta alla subxaana wa tacala oo islaamka gaadhsiinteeda inuu ku bilaabo bidawi qurbaahu qoyskiisa hoose kuwa aada ugu dhow reer bani haashim ayuu ka bilaabay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markuu saas yeelay jamaca wuxuu soo kulmiyey rasuulku bani cabdilmualib yuu horta ka bilaabay reer bani cabdilmualib nisaa'ahum haweenkooda wa rijaalahum raggooda wa kibaarahum raggooda dadkooda waaweyn wa siqaarahum kuwooda yaryarka ah ayuu isugu yeedhay wa khaatabahum hadal ayuu u jeediyey qaa'ilan isagoo odhanaya rasuulku sala allahu caleyhi wasalam isagoo mid mid ula hadlayaa faatimata binti muxamed faatimaay yaa safiya binta cabdilmualib yaa bani cabdilmualib reer bani cabdilmualibow innii anigu laa amliku idinma hayo lakum idinka min allaahi xaggiisa shay-an waxba anigu ilaahay xaggiisa wax aan idinka tari karo ma jiro waxaan idiin qaban karaay ma jirto waxaan idiin celin kara idinka celin karaay ma jiro waxaan idiin tari karaay ma jiro islaama waddada ilaahay xaggiisa wax looga helaay waa islaamka uma markaa kadib dacaahum wuxuu rasuulku ugu yeedhay qoyskiisii reer bani cabdilmualib aha ilal iimaani billaahi in alla la rumeeyo ayuu ugu yeedhay wa xadahum aad iyo aad iyo aad ayuu ugu tirtirsiyey uu ugu booriyey cala tasdiiqi inay rumeeyaan oy raacaan birisaalatihi rasuulka waxa loo lagu soo diray oo islaamka ah fa aqbala waxaa maaragtay ku soo jeestay oo aqbalay fa aqbala waxaa aqbalay cala nuuri iftiinkii al ilaahi ee alleh nuurkii alleh nuurkii ilaahay waxaa aqbalay oo minhum reer bani cabdil reer bani cabdilmualib ka mid a man aqbala ciddii aqbashay wa acrada waxaa ka jeestay can sanaahu nuurka alle wey sanana waa nuurka nuurka magacyo badan nuurka ayaa manac badan can sanaahu nuurka alle ama iftiinkiisa iftiin weeye kane iftiinkiisa waxaa ka jeestay man acrada ciddii kasii jeedsatay oo uu ugu horeeyo abulahab lacnatullaahi calayh fa kaanad waxay ahayd marka safiya bintu cabdilmualib waxay ahayd fi raciili fawjkii fawjkii hadda jaamacadaha iyo marka laga baxayo intii mar ka baxdayba fawj baa la yidhaha fawj ama baaj fawj alfawj alawal alfawj athaani saasay iyay isdhahaan war adigu fawjkeed ahayd fawjkeed ahayd marka baajkeed ahaydna waa af ingiriisi baajke waa kii ugu horreeyey kooxdii ugu horreysay weeye safka koobaad hormuudka ahayd hormuudki waxay ahayd way qaabashay fakaanad waxay ahayd safiya bintu cabdilmualib waxay ka mid ahayd fi raciili safkii alawali oo ugu horreeyey oo min almuminiina muminiinta ka mid ahaa almusadiqiina ee rumeeyey diinta islaamka cinda daalika markaas ay diintiina qaadatay ama ay tahay dee safkii ugu horreeyay iyadana waa sharafta islaamka dhexdiisa ee sharafta koobaad waa iyada waa waa safkaa koobaad alraciil alawal cinda daalika markaas ay ka mid noqotay safka koobaad yay jamacad waxay urursatay maaragta ay kulansatay safiya almajda sharafta min atraafihi daafihiisa oo idil kulli meel haddii lasoo ururiyo waa su-dad alxasab sharafta dhalashada iyo wa ciza alislaami iyo islaamka cizigiisa iyo sharaftiisa labadiiba ayay kulansatay indamat way ku biirtay safiyatu binti cabdilmutalib ilaa mowkibi nuuri jamaacadii nuurka ayay ku biirtay jamaacadii nuurka waa safkaa koobaad ee islaamka ah hiya iyada iyo wa fataaha inankeedii yaraa azubayr ibnulcawaam ahaa ayaa ku wada biiray wacaanad waxay ku silicday wacaanad waxay dhadhamisay oy ku silicday oy ku saxariirtay maa wixii caanaahu ay ku saxariireen almuslimuuna muslimiintii assaabiquuna ee islaamka dadka uga badiyey dadka kale uga badiyey ugu horreyd waa safkaa koobaad ee islaamee oo min ba-si qurayshin quraysh maaragtay waxyeeladeeda ah dagaalkii ay ku qaaday quraysh iyo waxyeeladii iyo hagardaamadii ay u geysatay ah iyo wa canatiha iyo dhibkeedii ah canat waa dhib dhibka ay u geysatay iyo wa tuqyaaniha iyo qooqeedii iyo kibirkeedii falamaa markii adina allaahu alla uu u fasaxay linabiyihi nabigiisa iyo walilmuminiina muminiinta oo macahu rasuulka la jira markuu alla u fasaxay bilhijrati in loo guuro ilalmadiinati magaalada madiine in loo guuro khallafat waxay gadaasheeda uga soo tagtay alsayidatu alhaashimiya gabadhii sharafta badnayd ee reer bani haashim waraa-aha gadaasheeda waxay uga soo tagtay makata maka ayay iskaga timid bikulli maa laha wax alla wixii ay lahayd safiya fiiha maka ay ku lahayd oo min tuyuubi dikrayaati xusuustii wanaagsanayd waa meeshay ku dhalatay waa meeshay ku ciyaari jirtay waa meesha ay ku guursatay waa meesha ay wiilkeeda ku dhashay wa iyo wa duruubi almafaakhiri iyo noocyadii duruubna waa noocyada noocyada kala duwan oo ah waxyaabaha lagu faano ee sharafta leh walma'aathiri waxyaabaha lagu faano ee sharafta leh isku mid way mafaakhiri iyo ma'aathiri wayamamad waxay u jeedisay wajha wejigeeda shatra almadiinati magaalada madiine xaggeeda ayay u jeedisay muhaajiratan iyadoo ah mid guurtay si kama dambaysa uga soo guurtay bidiiniha diinteeda iyadoo lasoo guurtay oo lasoo carartay ilallaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisana usoo hijrootay oo dan kale aan lahayn darsigana intaasaan ku daynaynaa wasal allah wasalam calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullah